guddiga ayaa isku raacay maadaama ay korortay gawaarida dadweynaha kuwa gaarka loo leeyahay iyo bajaajyada ay dib u eegis ku sameeyaan wasaaradda gaadiidka iyo gobolka banaadir qaabka ay ugu howlgalaan caasimadda dalka qodobka shanaad guddiga isaga oo tixgelinaya baahiyaha ganacsatada soomaaliyeed waxa uu go-aamiyey in dekadda muqdisho ay shaqayso labaatan iyo afar saacadood iyadoo fulinta howshan loo xil saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga wasaaradda amniga wasaaradda dekedaha iyo gobolka banaadir